war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay barnaamijyo beryahan socday oo ku saabsanaa dhismaha golaha deegaanka oo aada moodo in siyaabo badan oo kala duduwan loo fasiray cid aan fahansanayn ha noqoto ama ha noqoto cid ma aragtay dan gaara ama siyaasad ay u geysay marka waxaan rabaa inaan maqashiiyo ummadda reer hirshabeelle howsha xaqiiqdeeda sida ay tahay iyo xaaladdu meesha ay joogto iyo wax runta ah inaan inaan ogeysiyo ujeeddada ugu badan waa intaas ayay tahay waxaan rabaa ugu horreyntii inaan u sheego arrin beryahan dadka aada moodo in si si loogu marin habaabiyey oo ah guddi xallin khilaafaad guddi la yiraahdo oo aan magacawnay marka waxaan rabaa guddigaas in aan caddeeyo waxa uu yahay guddigaas waxaa la yidhaahdaa waa guddi la yidhaahdo xallinta khilaafaadka oo loogu talagalay marka la dhisayo hadhowda golaha deegaanka oo ay isu yimaadaan dadka wada dega ee degmada ee ay waxqaybsanayaan hadhowda khilaafaadka ee dhexdooda ka dhasha dadkii la rabay in ay xalliyaan waayo dadkaanu ma ahin dadka rasmiga ahaa golaha deegaanka ama xuli lahaa ama wax qeybsan lahaa ma aha dadkaani waa guddi xalli khilaafaad oo la shaqeynaya wasaaradda sida aada ogtihiin doorka shaqada cidda la rabay inay hogaamiso ay horkacdo waa wasaaradda arrimaha gudaha iyaduna brosees sharciya oo la ogyaho la yaqaano ayay mareysaa marka magacaabista guddiganu waxay ka mid aheeday broseeskii wasaaradda laga rabay marka waxaan rabaa inaan ogeysiyoon u sheego ummadda reer hirshabeelle khaasatan dadka ku nool ee degmada jowhar guddigaanu ma ahin guddigii wax xulayay ama erga i wax xuli lahay ma ahan guddigii wax qaybsiga oo wax qaybsan lahaa ma ahan waa kaliya guddi farsamo oo aan ugu talagalnay in uu wasaaradda hadhow uu kaaliyo markii khilaaf yimaado oo khilaafkaas qaabka loo xali lahaa oo wasaaradda kala taliyo horta waxaan rabaa in sidaas loo ogaado haddii ilaahay yidhaahdo haddii la gaaro waqtigeeda oo broseska uu ku tago waxaa jiri doona odayaalka dadka wada degan ee degmada jowhar ayagaa isu imaanaya ayagaa wada hadlaaya ayagaa wax qaybsanaya annagu waxaan u sheegaynaa oo kaliya in toddoba iyo labaatan xubnood oo degmada jowhar ay leedahay in ay ayagu soo qaybsadaan annagana ma khusayso yaa xubin ku leh yaan wax ku lahayn yaa meeshaan wax ka qaadanayo yaan qaadanayn arrintaasu arrin annagana khusaysa ma ahan wasaaraddu shaqo kuma leh yaan dadka lagu jiha wareerinin wasaaradda ciday rabtana qoraysa ciday rabtana iska dhaafayso ma jirto cid annagu aan qori karno waxaan hadhowda dhex dhigaynaa odayaasha wada dega meesha tan iyo xildhibaanada maaragtay kasoo jeeda degmada jowhar waxaan dhexda ka dhigaynaa toddoba iyo labaatanka xubnood ayagaa meel la tegaya ayagaa qaybsanayo iyagaasay u kala badayaen wax u kala qaadanayo wixii marka ayagu ay qaybsadaan kabacdi ayaan anaguna waxaan marsiinaynaa broseska caadiga ahaa oo sharciga ahaa